sidii aad idaacadeheennii xalayba ku maqasheen wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ayaa eedeymo ku soo oogtay saraakiil ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo viva saraakiishaasi la eedeeyey ayaa badankooda ka tirsan xiriirka konkaaf oo ah xiriirka kubadda cagta ee ka dhisan bartamaha iyo waqooyiga ameerika xafiisyadoodna ay ku yaalaan magaalada miyaami ee gobolka florida ee dalkan maraykanka haddaba sida loo arkay tallaabadan maraykanka iyo in doorashada ururka fifa ee jimcaha berita ah dhici doonta ay wax u dhimi karto iyo sharafta martigelinta labada kun iyo sideed iyo tobanka iyo labada kun iyo labaiyo labaatanka ee lagu qaban doono dalalka ruushkii qatar oo horey ugu guulaystay ayaa waxaa warbixin umuurtaasi noo soo diyaariya kuna eegaya maxamed cabdisandheere oo haatan stuudiyaha igu weliya eedahan wax isdabamariska ee loo soo jeediyey xubno ka tirsan ururka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxaa ku dhawaaqday xiriirlaliyaha guud ee dowladda maraykanka loretta lenge iyada oo dadkii eedda loo jeediyey ka hadlaysana waxay tidhi waxaa laga filayey inay ilaaliyaan xeerarka ka dhigayey ciyaarta kubadda cagta kuwa daacada islamarkaasna ilaalinaya hufnaanta ciyaarta taas beddelkeeda waxay musuq maasuqeen meheradii kubadda cagta adduunka si danahooda u adeegaysa islamarkaasna ay hodan ku noqdeen ayay tiri haddaba faahfaahinta eedaha ee wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ay u jeedisay saraakiishan ayaa waxaan weydiiyey maxamuud mascade wariyaha v o da gobolka minnesota ciyaarahana u dhuundaloola
maraykanku waa wadamada caalamka kuwooda u quwada badan dabcan xiriir kubadda cagta ee fifana wuu ka tirsan yahay taa marka laga yimaado waxaa jirta in xiriirka maraykanku sida gaarka uga tirsan yahay conka caf oo wadamada bartamaha iyo waqooyiga america iyo weliba wadamadan caribianka laisku yidhaahdo ay ka wada tirsan yihiin inuu xarun ku leeyahay magaalada miami ee gobolka florida xaruntaasina ay tahay dabcan meesha ay dadka faraha badan ka xireen taasi waa mid midda kale sida ay sheegtay haweeneyda antony generaalka ah waddankan maraykanka xereleyaha guud waxa ay xustay in waddankan maraykanka ee gudihiisa meelaha loo adeegsaday dembiyadan uu ka mid yahay sida bangiyada maraykanka oo la isticmaalay iyo weliba go-aanada qaarkooda lagu gaaray maraykanka gudihiisa marka taasi waa qeybta ugu weyn la odhan karo maraykanka ayaa kula iyo weliba shaksiyaad maraykana oo dadkan eedaysanayaasha ka mid ah xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa waxaa xubno ka ah dalal laba boqol kor u dhaafaya kuwaas oo badankooda wax falcelisa ilaa iyo hadda aan laga maqal cabdiqani siciid carab oo ah xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan wixii shalay dhacay
kolley wixii shalay dhacay waa wax kolley kubadda cagtu aysan inta badan wadamada ay ka diiwaan gasheen fifa ama xubnaha ka ah ee laba boqol iyo sagaalka xubnooda maahayn barnaamij barnaamijkan shala dhacay barnaamij la filayay ama arrin hore u socotay midna maaha dadku waxay halkan u yimaadeen doorasho inay dhacdo oo booska fifa loo tartamayo oo hadda ay kusoo hareen keliya laba nin ay kusoo hareen guddoomiyihii hore u hayay fifa iyo musharax kaloo ta isagana prinsal cali ninka yihahdo labadaas nina kusoo hartay taasaa la filayay wax problem oo markii la yimid zurkh oo dadka ama ay ka sheekeysanayeen ama la filaya inay dhacdo maahayn waxaa keliya laga hadlaya waxay ahayd labada nin isku soo hartay keebaa badin doona iyo sidee wax noqon doona laakiin wixii shala dhacay waa wax dadku ay kusoo wada toosanayso wixii qof walbana uu ka arkay newska iyo telefishinada laga arkay kolleyna waa wax arrin footballka dhex dhici jira dhexdiisa kubadda cagta maahan laakiin waa arrin siyaasadaysan sida dadku arkaan oo dan gaara iyo siyaasad gaara ay ka muuqato ayna isku haystaan waa waxaa dhigi karaa wax kubadda cagta ka baxsan siyaasad ka koraysa loo arkaa qabtaasi dadka kuwada arkeen dad la wada eedeynayo oo haddana hal dowlada eedeynayso oo maraykanka ah laakiin cid kaleo hadda intaas ku dhex jirta ama maxkamad caalamiya ama guddi caalamiya ama maahan fifana kulley waa institution jiro oo dhisan oo xeerar leh ilaa maxkamada u gaarana leh kubadda cagta ay leedahay laakiin barnaamijkan waa barnaamij dadku ay kusoo wada tooseen dowladda maraykankuna ay wado xoghaye cabdiqani siciid carab ayaa ku doodaya in siyaasadda arrinta ka dambaysa ay la xidhiirto sharafta martigelinta koobka adduunka oo dalka maraykanku horey isugu dayey lagagana guulaystay iyada oo dalka ingiriiska oo isna martigelinta isku dayey uu arrintaasi maraykanka ku weheliyo marka la fiiriyo sida ay ayagu hadda telefishinada uga hadlayeen sababto ah waxa meesha yimid ee waxbaarayay ama dadka eedeynaya waa waa hay-addan sirdoonka ee f b i da loo yaqaano welina wax kubadda cagta ka dhex dhacay ma jirto laakiin ayagu markay hadlayaan waxay leeyihiin laba kun iyo tobankii world cupka lagu qabtay south africa ay waxay kuleeyihiin waxbaa la isdaba mariyey haddana waxay leeyihiin ruushka oo la siiyey maxaa laba kun sideed iyo tobanka iyo qatar la siiyey labada kun iyo labada labaatanka intaba waxay leeyihiin si sharciga kuma dhicin laga soo bilaabo laba kun iyo tobankii haddana waxaa dadka og yihiin in maraykanku lamar isku dayey inuu u tartamo inuu martigeliyo cayaaraha adduunka ee kubadda cagta haddana uu ku guuldareystay ingiriiskuna sidoo kale isku sharaxay haddana ay ku guuldareysteen dadku waxay leeyihin dagaalku meeshaas kasoo bilowday waxaana dadku u arkaan inay yihiin maadaama ay ay ku guuleysan waayeen inay koobka adduunka martigeliyaan ayagoo laba mar musharax u ahaa inay martigeliyaan ay waayeen dadku taasay u sababeynayaan sida aynu soo sheegnay ma jiraan dalal amaba xiriiro kubad cageed oo iyagu ka falceliyey wixii shalay dhacay marka laga reebo xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee uefa sida uu sharxayo weriye maxamuud masacade xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee ueva loo yaqaano ayaa iyagu gebi ahaanba bogaadiyey falkan maraykanka iyo swiisku ay kusoo xireen shaksiyaadkan oy horeba ingiriisku ay u eedeynayeen sidoo kale weliba ueva waxa ay codsatay in la baajiyo doorashada madaxweynaha fifa oo dhacaysa jimcahan soo socda oo dabcan la saadaalinayaba inuu sebalater madaxweynaha fifa ku guuleysanayo marka ueva oo kale waxay ku doodeysaa haddii uu ninkaasi guuleysto oo madaxtinimada kusoo laabto waxay noqonaysaa in corruptionkii fifa uu sii socdo soo ay sheegeen in kulan maanta ay yeelan doonaan ay go-aanka kama dambaysta ku gaari doonaan laakiin xubnaha codka bixinaya oo laba boqol iyo sagaala waxay ka yihiin konton iyo saddex xubnood ay yurub ku leedahay marka waad dareemi kartaa qaaradaha kale in uu fifa ninka la yidhahdo sebalater codad fara badan ee ka haysto eedihii ay soo jeedisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanku waxaa soo dhoweeyey xiriirka kubadda cagta ee adduunka isagoo sheegay in cidii dembi lagu helo tallaabo laga qaadi doono haddii haddaba eedahan la soo jeediyey ay keenaan in saraakiisha fiifa qaarkood dembi lagu helo ma laga yaabaa in lala noqdo sharaftii martigelinta ee koobka adduunka ee sannadaha laba kun iyo siddeed iyo toban laba kun iyo labiyo labaatan kuwaas oo dalalka ruushka iyo qatar ay martigelinayaan maadaama arrintani ay tahay ta musuq maasuqa la sheegay lala xidhiirinayo maxamuud masacadda ayaa sheegay in durbaba ay soo baxayaan aragtii arrintaasi ku baaqaya gaar ahaan kuwa ka imanaya dalka ingiriiska linard johnson ninka la yidhaahdo oo isagu muddo toddoba iyo toban sana ah ka hor ninka la yidhaahdo michael balatini oo hadda isagu xukuma fifa kaga horreeyey aan idhahda ueva kaga horreeyey xilkaasi sebalaterna uu kaga guuleystay madaxweynimada fifa ayaa waxa uu sheegay in ay cadaalad darro tahayba in wadamada ruushka iyo qatar ay wadanka ay martigeliyaan koobka labada kun sideed iyo tobanka iyo labada kun labaiyo labaatanka waxa uuna xusay in dadkii barnaamijkan ka qayb qaatay yihiin dadkan corruptionka iyo weliba waxdabamarsiiska musuq maasuqa lagu soo eedeeyey islamarkaasina qaabkay wax u soo xuleen amaba doorashadii u dhacday in aanay xalaal ahayn sidoo kale wuxuu tallaabo taa sii dheer uu kusii daro waxau leeyahay maadaama ee waddanka ingiriiska uu ahaa ee waddankii la gacan bidixeeyey sida uu leeyahay sanadkii labada kun sideed iyo tobanka in ayba tahay in iyaga la siiyo oo markaas inta ruushka laga qaado iyaga martigeliyaan xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdiqani siciid carab ayaa sheegay in wareejinta martigelintu ayna ahayn dhaqan horey fiifa looga bartay ku noqoshada in lagu noqdo wax hore loo qabtana kolley wax footballka hore loogu arkay ma ahan dadkuna ma filayaan inta badan in lagu noqon doono laakiin haddana sidai wax isku bedelaan waa la sugaya adduunka isbedelkiisa hadda wax badanoo sidii hore lagu ogaaya iska bedelaya laakiin dadku way ufadhiyaan wixii iska bedel laakiin laguma yaqaano footballka iyo xeerarkiisa waxay hore u go-aamiyeen in dib loogu noqdo oo ay kasoo wareegta sanado sida muuqata waxaa ka soo baxa baadhista ay bilowday wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ayaa saldhig u noqon doonta go-aanka laga gaadhi doono martigelinta koobka adduunka ee labada xilli ee soo socda iyo weliba hufnaanta iyo hannaanka shaqo ee xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee fifa